aan ku bilaaba xubinta qiimaha xoolaha sayladda xoolaha ee magaalada afmadow oo maanta geela nooca dhoofka heerka koowaad uu ka marayo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad sagaal iyo toban milyan heerka saddexaadna toddobiyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga isla afmadow geela qaliinka heerka koowaad waxa uu marayaa shan iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna labiyo toban milyan iyo shan boqol oo kun lo-da waxaa afmadow la kala siisanayaa maanta nooca dhoofka heerkeeda koowaad saddex iyo toban milyan heerka labaad labiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin afmadow looda qaliinka waxaa heerka koowaad la kala siisanayaa sagaal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin heerka labaad toddoba milyan iyo shan boqol oo kun heerka saddexaadna shan milyan oo shilin afmadow looda dhaqaalka heerka koowaad waxay maanta ka mareysaa afar milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex milyan heerka saddexaadna laba milyan oo shilinka soomaaliga iyo shan boqol oo kun islaafmado ayaan kuga jirnaaye ariga dhoofka waxaa heerka koowaad la kalaysanaya hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna hal milyan iyo boqol kun ariga qaliinkan waxaa heerka koowaad la kalaysanayaa suuqyada afmadow hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna toddoba boqol oo kun ariga dhaqaalkan heerka koowaad waxaa uu maraya hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo saddex boqol iyo konton kun oo shilin idaha nooca dhaqaalka ah waxaa la kala siisanayaa maanta afmadow heerkooda koowaad hal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo afar boqol iyo konton kun oo shilin idaha qaliinka heer koowaad waxaa iyaguna ay marayaan afmadow hal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo afar boqol oo kun markana waxaan eegaynaa sayladda xoolaha ee magaalada gurceel oo geela qaliinka heer koowaad uu maanta maraya labiyo toban milyan iyo afar boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad kow iyo toban milyan iyo afartan kun oo shilin heerka saddexaadna sagaal milyan iyo lix boqol oo kun geela dhaqaalkana waxaa heer koowaad isna la kala siisanayaa sagaal milyan sideed boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad sideed milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna sideed milyan isla gurceel geela dhoofka heer koowaad waxa uu maanta ka marayaa shan iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna toban milyan iyo saddex boqol iyo labaatan kun oo shilin gurceel ariga qaliinka heer koowaad waxaa maanta la kalaysanayaa hal milyan iyo siddeetan kun oo shilin heerkiisa labaadna siddeed boqol iyo afartan kun oo shilin heerka saddexaadna toddoba boqol iyo labaatan kun ariga dhoofka ahna heer koowaad waxaa uu marayaa maanta hal milyan shan boqol iyo lixdan kun oo shilin heerka labaad hal milyan saddex boqol iyo labaatan kun heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga gurceel ariga dhaqaalka heer koowaad waxa uu maanta ka marayaa hal milyan afar boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna sagaal boqol iyo lixdan kun idahana waxaa la kalaysanaya iyaguna nooca dhaqaalka heerkooda koowaad sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilin heerka labaad toddoba boqol iyo labaatan kun heerka saddexaadna shan boqol toddobaatan iyo lix kun oo shilinka soomaaliga qaliinka idaha waxaa heerkooda koowaad la kalaysanayaa sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad siddeed boqol iyo lix iyo toban kun heerka saddexaadna lix boqol toddobaatan iyo laba kun ugu dambeynna gurceel idaha dhoofka heer koowaad waxa ay ka marayaan maanta hal milyan afar boqol iyo afartan kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga xubintii qiimaha xoolaha maanta intaas ha noo joogto